gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada hodan ayaa xarigga ka jaray aarga cusub oo laga hirgeliyey magaaladaasi xarig jarka aargadan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan cali axmed faarax gudoomiyaha degmada hodan ayaa ka warbixiyey sida lagu dhisay aargadan kuwaynaan dhisin mudana guddoomiyey canshuurta dadka laga qaada shacabka kuwana aynaan dhisin contribution aan ka soo qaadnay dadka degmada oo aan talaca ka soo aruurinay aan halkaan gelinay ee waxaan ku dhisnay waa jeebkeenna waana u mahad celinayaa mudana guddoomiye anu waxaan kamid ahaa dadka xaafadan deganaa ama degmadan ku noolaa intii aysan guddoomiyaha noqon baahida ugu qabanoo ugu badanoon haysana waxay ahayd maadaama degmada aan deris la ahay inaanan heli karin degmadu meesha ku taallo oo qofka markaan iraado ii imow xarunta degmada iigu imow qofka wuxuu kuleeyahay saldhigaan joogaa mar wuxuu kuleeyahay lambar afaran joogaa mar wuxuu kuleeyahay tarabuunkan joogaa because ma lahayn calaamad sidaas ayay waxay ku timid inaan aargadan hirgelino ilaahay baa ku mahadsan kabacdina dee waxay ila tahay qof walba wuxuu mutaysta ayuu heli doonaa waxaan rabnaa inaan taariikh uga tagno meesha intaan joogno lama joogi doono ama waa la dhimo karaa ama waa la maxis karaa laakiin qofka bini aadanka ama dadku markay fakeraan waxaa laga rabaa inay tilmaan ka tagaan laamigan laamigan aada nagala soo qayb gashay xarig jarkiisa iyo aargadan maanta aan xarig jarayno iyo waddooyin noo socda iyo meelo kale intuba waxay noogu jiraan qorshaheenna ayay kamid ahaayeen sanadkii ku dhowaadka aan meesha joognay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaale oo bogaadiyey dadaalka uu wado maamulka degmada hodan ayaa bulshada ugu baaqay in laga shaqeeyo nadaafadda waxay ku timid dadaalkaaga horu u soco annagana waxaan nahay garabkaaga insha allahu tacaala intaa kadib sida aad sheegtay wax walba oo la qabto waxay u baahan yihiin gacan ku hayn arrimaha aad soo hadal qaaday oo ah nadaafadda waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo waxaha qaabisha nadaafadda shirkadda maamulka kala shaqayso arrimaha nadaafadda dhammaantood in si degdega ah ay ugu howlgalaano soo celinta bilicda iyo nadaafadda gobolka banaadir aragadan cusub ayaa kaalin ka qaadan doonta bilicda degmada hodan maadaama laga hirgeliyey waddo muhiim ah